habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington ciid wanaagsan dhegaystayaal waa maalin waa habeennimo talaado ah bisha abrilna waa sagaal sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna caawiya dunida v o a ku maqli doontaan waxaa ka mida duulimaadyadii imanayay magaalada muqdisho garoonka aadan cadde oo baaqday kadib digniin amni oo shalay ay bixisay dowladda maraykanka boodku waa furan yahay waa la shaqaynayaa diyaaradihii muxuu haaye kuwa internationalka qaar baa yimid sida uganda air oo kale nairobi waa la aaday goboladu waa u furan yahay boodku waa shaqaynaya waa la furan yahay waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dowlad dhiska soomaaliya dowladdii raiskan way kala cadayd tii militariga waa la yiqiinay laakiin intii ka dambaysay casta ilaa maanta waa laisku haystay madaxweynaha iyo awoodaha waa laisku haystay maanta waa la kala saaraya oo habaas cadaad aragto maanta waxaa soo jeedintii ugu dambaysay cutubka afraad ku jirtay madaxweynuhu xilka wuu ka qaadi karaa wuuna soo magacaabi karaa ra-iisul wasaaraha qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horreynaya warkii caalamka ugu yaraan soddon iyo siddeed qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan carruur ayaa ku dhintay doon ku degtay xeebaha jabuuti sida talaadada maanta ah ee sheegtay hay-adda socdaalka qaramada midoobay ee i o m hay-adda i o m ayaa sheegtay in ugu yaraan lix qof oo kale la la-yahay kuwaasi oo loo badinayo inay dhinteen labaiyo labaatan qof oo badbaadayn ah ay caawimaad hadda u fidinayaan i o m iyo maamulada maxalliga ah yonendaji oo ah afayeenka gobolka ee i o m ayaa sheegay in duunidu ay ku degtay meel laba boqol oo mitir u jirta xeebta jabuuti taasi oo degtay laba saacuun kadib markii ay sharaacatay doonta ayaa waxaa saarnaa lixdan iyo lix qof oo intooda badan ka soo jeeda bariga afrika waxa uu sheegay in la aaminsan yahay in dadka intooda badan ay ka soo jeedaan dalka etoobiya wasaaradda arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa cambaaraysay go'aan uu qaatay madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan kaasi oo sheegay inuu joojin doono heshiiska ganacsi ee turkiga ula lahaa israa'iil wasaaradda ayaa sheegtay in turkigu uu hal dhinaca ka jebiyey heshiiskii ganacsi ee uu israa'iil la lahaa israa'iilna ay qaadi doonto tallaabooyin kuwaasi la mida wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil israa'iil kats ayaa bartiisa ku qoray bartiisa x wuxuu ku qoray isagoo hadlaya oo yidhi erdogan waxaa danta dhaqaale ee dadka turkiga uu u hurayaa taageerada oo u hayo ururka xamaas ee waxdila ee khaza ku nool sida uu hadalka wasiirku u dhigay waxauu intaa raaciyey in israa'iil aysan u dabcaynin gacanka hadal iyo baad intaba wuxuuna turkiga kusoo rogy waxayna turkiga kusoo rogaysaa tallaabooyin kuwaasi la mid ah kuwaasi oo dhaawici doona dhaqaalaha turkiga ayuu yidhi wasaaradda arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa sheegtay inay ballaarin doonto wax soo saarkeeda alaabta turkiga laga keeni jiray sida qalabka dhismaha ee birta iyo sibirka labada dal oo xulafo ahaan jiray ayaa xiriirkoodu uu shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ahaa mid aan wanaagsanayn labada dal ayaa xiriirkooda si buuxda u soo ceshtay sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii laakiin ilaa markii uu bilowday dagaalka khaza bishii oktoobar ayuu mar kale xumaaday madaxweynaha turkiga rajab erdogan ayaa ururka xamaas difaaca islamarkaasina ku sheegay urur xornimo doon ah ururkaas oo maraykanka iyo midooda yurubba ay u yaqaanaan koox argagixiso ah ugu dambeynna hogaamiyaasha masar faransiiska iyo urdun ayaa uga digay israa'iil in weerar kasta oo lagu qaado magaalada rafax ee ku taalla koonfurta marinka khaza oo uu yeelan doono cawaaqib halis ah maraykanka ayaa muujiyey sida uga soo horjeedo weerar kasta oo lagu qaado rafax oo ay ku nool yihiin in ka badan hal dhibic shan milyan oo falastiiniyiin ah ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ku dhawaaqay in la sii qorsheeyey wakhtiga uu weerarku dhacayo laakiin ma uusan bixin faahfaahin netanyahu ayaa sheegay in guusha dhammaystiran ay ku xiran tahay in la galo rafax iyo in meesha laga saaro ururka xamaas wasiirka difaaca ee israa'iil yof galant ayaa lix bilood kadib dagaalkii xamaas ti- ku tilmaamay inay hadda tahay wakhti ku habboon in heshiis lala gaaro ama laga gaaro lahaystayaasha hadalkiisa wuxuu kusoo beegmayaa xilli ay magaalada qaahire ee caasimada dalka masar ka socdaan wadahadallo ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista iyo xabajoojin agaasimaha hay-adda c i ada maraykanka william pans ayaa sidoo kale ka qaybgelaya wadahadalka joogitaankiisa ayaa hoosta ka xariiqaya cadaadiska sii kordhaya ee uu saarayo maraykanka oo ah saaxiibka ugu weyn ee- ee israa'iil sidii heshiis lagu gaari lahaa warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi ay idinkaga imanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington goordho waxaa noo soo socda bar- barnaamijka galka baarista iyo warbixino kale balse aynu ku horeyno muqdisho diyaarado ay ka mid yihiin ethiopian airlines iyo turkish airlines oo duulimaadyo ku tegi lahaa garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha magaalada muqdisho ee aadan cabdulle cismaan ayaa waxa ay ka baaqsadeen safarkaasi sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya saraakiishu faahfaahin kama aysan bixin sababta balse waxay kusoo beegantay iyadoo digniin amni ay ka soo baxday safaaradda maraykanka ee magaalada nairobi taasi oo sheegtay in halis ay ku wajahan tahay dhowr goobood oo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya axmed jaamac cumar ayaa sheegay in aysan jirin wax digniin ah oo ay soo saartay dowladda soomaaliya waxa uu sheegay in diyaaradaha qaarkood ay yimaadeen magaalada warbixintan waxaa noo haya cabdulqaadir maxamed cabdulle wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka ee duulista rayidka soomaaliyeed ayaa waraysiga uu siiyey v o ada wuxuu meesha ka saaray inaysan jirin khatar amni oo ka soo baxda dowladda soomaaliya isagoo xuse inaysan garanayn sababtay ku baaqdeen diyaaradahan samayn jira duulimaadyada caalamiga ee imaan jira muqdisho wuxuuna xuse inay la khisaabtami doonaan arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii war ka soo baxa safaaradda maraykanka nairobi ay ku leedahay taasi oo la khariirta suuragalnimada in falal argagixiso ay ka dhacaan garoonka caalamiga ee aadan cadde waraysiga uu siiyey idaacadda v o eda wuxuu ku xusay inay jireen diyaarado caalami muqdisho yimid sida diyaaradda uganda air iyo kuwa nairobi maanta u dhoofa garoonkana uu shaqaynayo dareenka aad sheegaysa anigu ma aan fahmin ninka la yidhaahdo cabdiqaadirow laakiin boodku waa furan yahay waa la shaqeynayaa diyaaradihii muxuu ahaaye kuwa internationalka qaar baa yimid sida eh, uganda air oo kale eh, nairobi waa la aaday eh, goboladu waa u furan yahay airportku waa shaqeynaya waa la furan yahay laakiin diyaaradihii imaan jiray ee turkish ethoobia way baaqdeen sababtu maxay ahayd ayagaa la weydiinaya waxay u baaqdeen waa wax lagala xisaabtamayo laakiin ogaantiina maxay idinla wadaageen dabcan eh, hay-addii duulisa ee wasaaradda gaadiidka maxay idinla wadaageen oo ogtihiin
annaga wasaaradda gaadiidka diyaaradahaasna waxbada lamay wadaagin ayagaan ka sugaynaa eh, jawaab sababta ay u baaqdeen laakiin wasiir waxaa jirtay eh, digniin eh, safaaradda nairobi maraykanku soo saartay oo garoonka la khariirtay taasaana loo badinaa inay ahayd sababta baaqashada marka digniintan maxay ku salaysneed walaacan eh, soo baxay adinku maxaa ka ogeedeen fiiri annaga waxa weeyaan waxaa la yidhahda dowladda soomaaliya lama yidhahdo safaaradda maraykanka dowladda soomaaliyana muxuu ahaayey eh, wax ka soo baxay oo waxa ku aadani ma jiraan dowladda soomaaliya way u dhigtaa muwaadiniinteeda markasta oo ay dareento in- inay eh, dhibaato dhici karto agaga ay ka dhici karto ogta waa la keenaa waana loo digaa marka n annaga waxa geeya ka yimi ma ahayn mana aanaan eh, la wadaagin diyaaradahaas eh, xog noocaas ah iyo inay eh, u baaqdaan eh, dhibaato dhici doonto awgeed
marka ma waxaa leedahay wax khatar amniyahoo jiray oo garoonka muqdisho eh, ma jirin marka laga reebo uun maaragtay eh, warka safaaradda nairobi maraykanka maya ma jirin ma jirin ma jirin wasiir hadduusan culays intaas la eg jirin diyaaradaha maxaad u qancin weydeen inay yimaadaan
diyaaradaha ma intaanu eh, xadhig u tuurnaanu koorta soo qabanaan soo jiidnaa sidaan u keennaa diyaaraddu waday transit ku ahayd istanbul ama ay ku ahayd cabdisababa oo ay
kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya axmed jaamac cumar oo u waramayey wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
khilaaf cusub oo siyaasadeed ayaa ka dhashay dib u eegistii ansixinta lagu sameeyey afarta cutub ee ugu horreysa dastuurka soomaaliya maamul goboleedka puntland oo horeba uga digay in la boqongeynayo nidaamkii federaalka ayaa sheegay inay aqoonsigii kala laabteen hay-adaha dowladda federaalka puntland waxay sheegtay inay tahay dowlad madax bannaan ilaa laga helayo dastuur heshiis lagu wada yahay aftina loo qaado oo puntland ay qayb ka tahay waxay intaas ku dartay inay si toosa ula xaajoon doonto beesha caalamka iyadoo kala hadlaysa danaha puntland maalmo kadib markii mowqifka puntland soo baxay ayaa wasiiro ka socda puntland waxay magaalada aadisababa kula kulmeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka etoobiya taasi oo kasii caraysiisay dowladda soomaaliya federaalka ah oo awalba etoobiya isku maandhaafsanaayeen isfahamkii ay galeen somalilan iyo etoobiya kowdii bishii janaayo ee sanadkan soomaaliya waxay amartay inuu dalka ka baxo safiirka etoobiya ee soomaaliya waxay sidoo kale amartay in la xiro qunsuliyadaha etoobiya ee hargeysa iyo garoowe toddobaad gudaheed haddii la fulin waayena ay tallaabooyin kale oo dheeraad ah qaadi doonaan somalilan iyo puntland oo xiriir dhowlala etoobiya labaduba waxay ku gacan sayreen tallaabada dowladda federaalka soomaaliya ay qaaday waxayna sheegeen inaanu khusaynin amarkaasi haddaba xiisadan iyo muranka siyaasadeed ee gudaha iyo dibaddaba uga furan dowladda saamayn intee leeg ayay ku yeelan karaan dib u dhiska dowladnimada dalka soomaaliya sidee ayuuse ku yimid dabaca dowlad dhiska soomaaliya abukar carmaan waa qoraal soomaaliyeed horena wuxuu u soo noqday ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u qaabilsan maraykanka dhismaha dowladnimada waxaan u malaynaa xoogaa mudday soo jiitamaysay yani marka laga soo bilaabo caarta oo kaleeto ilaa iyo maantadan oo afar maxaa kasoo wareegatay hadeertaan afar iyo labaatan sano afar iyo labaatan sano marka laga reebo waxyaalo yar yar oo adiga iska symbolic ah oo ayba yani qolyihii ugu horreeyeyna ay yidhaahaan annaga dowladnimadii xamarankeen kuwii kalena yidhaahaan annaga willa soomaliyan idiin qabana yani waxyaalo yar yar oo aan accomplishment yar iyo saas oo kale cid kasta way tirsan kartaa ilaa iyo kuwa maanta joogo laakiin guud ahaan markaad fiiriso waxaad u malaysaa inaan weli la fahmin soomaali horta maxay isku qabsatay oo maxaa dagaalkii oo sokeeye iyo maxaaba sababay sidee xalka loo heli karaa sidey wax usoo kala horeeyaan intaasoo dhanba waxaan u malaynaa inay yar yihiin inta isweydiisa mugta marka wax consistently nidaam lagu soo socday oo labaatan iyo afartaas sano la leeyahay dowladmaday way sii hagaagaysaa maalin kasta oo sal oo ballaaranay sii yeelanaysaa haddii uu jiraan iyu kollayta maarko maantana waxaad u malaysaa full circle inaan soo galnayo middii mid u eg in la gali doono oo hadeertaan waa tan aad og tahay constitutionkii wax laga bedelay iyo iyo raddi ficilkii ka yimid puntland iyo kii horeba markii horeba qar saarnaayo ayaama dhexdaas wadahad waanwaanti yaryadoo u socotay soomaaliya iyo somalilan iyadana meelxun joogto dowladihii dariska ahaana ay arrimahaas ka faa'iidaysanayaan oo aad moodaba in wixii afka laga lahaayo yani dowlad madax bannaanaan nahay oo karti leh oo adduunkana laga aqoonsan yahay oo awaamirteeda fulisan karto inay wixii cid yaraa markii horeba ogeed inaysan taas yani lugo ay ku taagan tahay oo oo adag inaysan jirin hadda way iska soo baxeen waa iska soo shaacbaxeen waaya marka markaad caqabadaha gudaha ee muranka dastuurka ugu horeeyo waxaa iyaduna taagnayd arintan etoobiya iyo soomaaliya u dhexaysa markaad isku geyso etoobiyana door weyn bay kuleedahay arrimaha soomaaliya ciidamana way ka joogaan derisna way la tahay muddo intee la-eg bay arrimahani dib dhigi karaan ama hakin karaan qorshihii socda ee dib u dhiska dowladnimada dib u dhac waxay ugu keeni kartaa horta dowlad ma tihid haddii aadan ahayn dowlad sovereign oo madax bannaan haddii aadan ahayn dowlad maba tihid ba asla madax bannaanidana shuruudo badanay leedahay shuruudahaas waxa ugu weyn waa midaan amnigeewa waddankan yaa ka taliyo yaa awooddeeda leh yaa xuduudaheeda ilaashan karo yaa qawaaniinteeda dejin karo afar bil kasta waa kuwan unta report laga geynayo la leeyahay soomaali yani xaaladdaanay ku sugan tahay which is unnecessary marka intaasoo dhan waa hor laga baxo midda ka sii wada weyn intaasoo dhan waxa waaye haddaan hashaan kugugu soo dhameeya haruuno midda ka sii weyn waxa waaye walaalo ilaa iyo haddadan lama fahmin dhibka ugu weynoo soomaaliya haysta intaan la gaarinba dowladaha dariska iyo shisheeye iyo intaan la gaarin waxawaaye reconciliation dhabe dib u heshiisiin dhabe weli ilaayo maantadan ma dhicin muddo oo independent from kuwan boostonka ah oo isku haysto siyaasadan raqiiska iyo iyo anaan madaxweyne rabay inaan noqday dad ka baxsan inay gogoshaas fidiyaan tii waa la la'yahay marka dadka kala hadashana waxayba mamoodaanba inay wixii iska soo afjarmeen oo dhammaadeen cid is-aamini karta ma laha haddii aan la helin aan mataqaanaa dib u heshiisiin dhaba haddaan la helin murankan siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka puntland oo muddo soo jiitamayey ayaa khubarada indhaindhaysa arrimaha soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu dowladda federaalka ka jeedin karo inay ka miro dhaliso howlihii ay soo qabatay labadii sane ee lasoo dhaafay daahir mire jibriil waa falanqeeye arrimaha geeska afrika ah horeyna wuxuu xilal uga soo qabtay dowladaha soomaaliya waxa uu ka digey in labada sana iyo dheeraadka ka harsan muddaxileedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku dhammaan karto muran siyaasadeed
aniga waxay la tahay inay ugu yaraan labada sano oo soo socdo oo xasan sheekh u hartay ay keeni karto in ujeeddooyinkii waaweynaa oo ay ka mid ahayd in la dhaqan geliyo guulihii labadii sanoo hore ay gaartay dowladda xasan sheekh oo ay ka mid ahayd den cafintii hub cunaqabatayntii hubka oo laga qaaday kubiiristii east african communityga maxaan ku idhaahdaa ciidamada ajnabiga oo la rabay in laga kaxeeyo meesha oo markaa soomaaliya dalkeeda xor u noqoto shabaabka oo meesha laga saaro midnimadii soomaaliya oo lasoo lasoo celiyo arrimahaas oo u ahaa soomaaliya arrimo yacni kalibkeenidooda iyo dhammaystirkooda ay yihiin waxyaabo masiiri ah oo soomaalidu ka maarmin oo gobol kasta iyo degmo kasta iyo dhinac kasta oo soomaaliya taabanahayay dadka soomaaliyad isku raacsanayn waxaan qabaa labada sano oo soo socda waxay ku noq waxay ka dhigi kartaa laba sano oo khasaaray oo lagu jiro isjijiid iyo aan aan aan ballanno iyo aan meel isugu nimaadno iyo aan wada hadalno iyo aan isu hanjabno iyo waxyaabahaasay keeni kartaa minimum two years way ku qaadanaysaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu difaacay nidaamka loo marayo wax ka beddelka dastuurka iyo hay-adaha dowladda iyo guddiyada ka shaqaynaya baarlamaankaa ka doodayo guddiyaduna wixii kaloo la tashiyo iyo maxaanku idhahdaye gaarsiin iyo ay u baahnaayeen yacni markaa waa maxay dastuurkii heerow ka soo gudbay dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii inay ka heshiiyaanoo ka soo gudbay luqaddii heshiiska siyaasadeed ay soo gaareen ay ku qorneedeen luqad dastuuri ah in laga dhigo ayuu u soo gudbay in lasdhinac wixii la tashiyada dadka lala tashado in lagu daro ayuu u soo gudbay baarlamaanka federaalka oo wada jira inuu inta ka doodo oo bedelo oo wax ku daro ayaa loo soo gudbay intaas oo isdaba socotaa la soo maray bil iyo jarjar laba bilood ku dhowaad ayaa baarlamaanka federaalka uu dhex yiilay dastuurka oo laga doodayay oo baarlamaanki muxuu sameeyey yacni sida hadda aan ka sheegaya wiilasha gudiyada ku jira ee qaarkood duruufaha ayagoo duruufaysan dastuurka inay ka shaqeeyaan dhammaystirkiisa u taagnaayo kale baarlamaanka muxuu sameeyey maalmo uuna shaqayn jirin inuu shaqeeyo saacado uusan shaqayn jirin inuu shaqeeyo muhiimadda uu dhammaystirka dastuurka uu leeyahay daraaddeed ayaa waxay go'aansadeen iyagu inta tashadeen in saacado dheeriah iyo maalmo dheeri ah la shaqeeyo si dastuurka muxuu ahaa muhiimadda uu leeyahay iyo wakhtiga uu leeyahay loo saamaxo waa ku ammaanan yihiin waa ku mahadsan yihiin madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay inay ka go'an tahay dhammaystirka dastuurka
aniga ka madaxweynaha aan waxaan arkay niman saaxiibaha oo igu eedaynaya madaxweynihii dastuurka u ololaynaya war shalay haddaan ummadda soomaaliyeed shacabka inta soo hor istaaga aan idhi haddii la i doorto waxaan dhammaystirayaa dastuurkan gurigayga maa intaan fadhiisan hoosta kasoo xirtaan dhahaayo dastuurka waa kaasa ha la wado sow ballan aan galay ilaahay hortiisa ummadda soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurkan inuu dhammaado inaan ka shaqeeyo waa ka shaqeeya waana ka shaqaynaa laakiin maxaan ka shaqeeyaa brocessaan ka shaqeeya aniga in laysku yimaado la tashado la wado wakhtiga la ilaaliyo maxaanku idhahdaa lasoo gabagabeeyo maxaanku ra inta la ilaalinayo maxaanku rahdaay wixii ammaanka iyo waxa iyo hay-adaha ilaalinayo la ilaaliyo ayagana loo fududeeyo hay-adahaas inay waajibaadkooda gutaan ibraahim iidle sulaymaan waa la taliyaha sharciga ee madaxweynaha soomaaliya waxaan weydiiyey in dowlad dhiska soomaaliya xilligan uu caafimaad qabo marka la eego khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo puntland iyo weliba mucaaradada kale ee lagala hor yimid wax ka beddelka dastuurka markii burburkii dowladnimada laftigeeda waxaa lasoo maray saddex marxaladood baa lasoo maray marxaladii ugu horreysay oo ahayd labada kun iyo ilaa labada kun iyo afartii oo qarameed lagu shaqaynayay oo aan dastuur jirin marxaladii dambe laftigeeda ilaa iyo labadii kun iyo afartii ilaa labadii kun iyo sideedii oo iyana aanu axad qarameed ahayd marxaladii ka dambeysay ee madaxweyne sheekh shariif oo iyana marxayd ku timi axdi qarameed laakiin la diyaargareeyey dastuurka kumeelgaarka ah waxaa soo afjarmay axdi qarameedadii waxaa loo gudbay dastuur kumeel gaara oo aan dhammaystirnayn oo laysla gartay in waxa ka dhiman ay dhammaystirto dowladda rasmiga ah ee talada dalka loo wareegaysa labada kun iyo labaiy tobanka dowladdaas soo noqotay dowladdii ku yimi madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowlad rasmiya oo lagaga baxay dowladdii kumeel gaarka ahayd waxay hor yiilay oo lagu wareejiyey kow wuxuu ahaa dhammaystirka dastuurka laakiin saydontaba ha u dhacday ah laguma guulaysan in hawshaa dhammaystiro marka waxau noqday qabiyuu noqday xilligaas laguma dhamaystirin xilligii ka dambeeyey oo ahaa baarlamaankii tobnaadna laguma dhamaystirin labadaa baarlamaanba waajibaad baa saarnaa umay dhamaystirin iminka waxaa daba timi in arrintaas la dhammaystiro oo la waajaho ayaa waxay noqotay mid ka mid ah prioritiga amaba waxyaalaha lamber oneka u ah hogaaminta amaba dowladda u hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasaana keentay maanta in la galo oo dastuurkii la dhammaystiro waayahay marka dowlad dhiska soomaaliya xilligan markaad qiimayso ma mid caafimaad qaba ma mid dhaawacanba ma mid weli shaqadiisu shaqadeedu kala dhiman tahayba
maanta taas waxaa la gaari karaa marka ay dhammaato hawsha marka ay dhammaato ayaa taa qiimaynta la gaari karaa laakiin gacanta maanta waxaa lagu hayaa dhammaystirkii dastuurka isaga aasaas u ah dowlad dhiska iyo hay-adaha dowladda gacanta maanta waxaa lagu hayaa dhammaystirka dastuurkii oo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ugu taagnaa oo ka mid ahaa dhismaha kala qaybinta awoodaha ama ha noqoto awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra-iisul wasaaraha waayadii hore way kala caddayd dowladihii raiska way kala caddayd tii militariga waa la yiqiinay laakiin intii ka dambeysay casta ilaa maanta waa laisku haystay madaxweynaha iyo awoodaha waa laisku haystay maanta waa lakala waa la kala saaraya oo habaas hadaad aragto maanta waxaa soo jeedintii ugu dambeysay cutubka afraad ku jirtay madaxweynuhu xilka wuu ka qaadi karaa wuuna soo magacaabi karaa ra-iisul wasaaraha ma aha qodob ku cusub dowladnimada soomaaliya iyo taariikhda dastuurada soomaaliya iyo baarlamaanada soomaaliya dastuurkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii qodobkiisa sideed tobnaad faqradii saddexaad waxay tilmaamaysay in madax ra-iisul wasaaruhu uu madaxweynuhu uu xilka ka qaadi karayay soona magacaabi karayay ra-isul wasaaraha taasoo macnaheedu ahayd inay waajib ahayd in ra-iisul wasaaruhu haysto kalsoonidiisa madaxweynihiisa iyo kalsoonida baarlamaanka waay marka sidaad la socoto eedu ma aha in in arrintani ay ku cusub tahay dowladnimada soomaaliya in kale eedu waxa weeyaan nidaamkii dhismaha dowladnimada dastuurku sidaad sheegtay qayb muhiima ka yahay in la bedelayo lana ansixinayo iyadoon dadkii u wada dhannayn oon laga wada qaybgelin munaaqashadiisii iyo tan labaad oo ah awooddii madaxweynaha in la kordhiyey awooddaasoo horey u baahsanayd oo madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare baarlamaankuna ay xilka ka qaadaan hadda labada awoodood madaxweynaha la ysugu geeyey tafadal waa sahlan tahay horta arrinta ku saabsan arrinta ku saabsan awoodaha horta arrintan kuma cusba waa qodob oo saan hore kugu sheegay waa talabaad ee ma laga soo wada shaqeeyey oo ma loo dhama oo processkana ma soo socday waxaan aaminsanahay guddigii hore ee laba laba guddi oo dastuuriya oo hore u jiray labaduba way ka soo shaqeeyaan waxay soo dhigeen talooyin waxay keeneen mid qodob walba waxay ka keeneen saddex aragti oo yaahdeen tii loo doono hala qaato tan ha la qaato tan labaad ha la qaato tan saddexaad ha la qaato guddigaasi waxay sameeyeen la tashi ballaaran bay sameeyeen waxay la tashadeen dowlad goboleedyada ay tageen waxay la tashadeen bulshada raiska ayay la kulmeen guddiga ka dambeysay saasoo si lamid ah ayay iyana u sameeyeen la tashi oo ay dowlad goboleedyada u tageen oo ay la shireen qaybaha kala duwan ee bulshada marka lama odhan karo lagama wada tashan maamul goboleedka puntland waxay ku eedeeyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu jebiyey dastuurkii waxayna sheegeen mas-uuliyiinta maamulku in ilaa inta laga helayo dastuur heshiis lagu wada yahay ay aqoonsigii kala laabteen hay-adaha federaalka daahir mire jibriil waa falanqeeya arrimaha geeska afrika ah arrintan dib u eegista dastuurku haddii baarlamaankii xamar fadhiyey oo gobol walba ka soo jeeda ay dib u eegayaan maxay ku xumaata arrintaas boqolkiiba siddeetan eighty percent nidaamka dastuurka oo lagu wada joogo institutionska xamar ka jira ma xukumaan ee waxaa xukuma stadeyada xukuma dalkan maraykanka hadda joogo haddii la doonayo dastuurka maraykanka in wax laga bedelo two third saddex meelood marka loo qaybiyo labo waa inay marka hore ogolaataa xataa arrinta in laga hadlo maaha in la bedelo in laga hadlo dabeetana in laga hadladaas waxaa ka sii daran hadhowto shuruudaha ka dambeeya taas oo ku xiran marka saddex saddex waxyaabood baa dastuurka u qaybsan yahay mid waxaa weeye awoodda ay iska leeyihiin stadiyadu midna waxaa weeye awoodda stadiyadu siiyeen ama u ogol yihiin inay siiyaan dowladda dhexe midna waxa weeye awoodaha labada dhinacba ay wadaagaan arrinta markaa ku saabsan dadka ama senadka ahaadeen ama howska ahaadeen ama wasiirra ahaadeen dadka ahaadeen oo ah inay iyagu go-aan ka gaari karaan nidaamka dastuuriga ah oo dalka ka jira arrin jirta ma arrintaas qoraaga abuukar carmaan waxa uu isagu qabaa in markii horeba aan wadiiqo sax ah loo marin dhismaha dowlad dhiska soomaaliya walaalow dowlad kasta oo hadda kuwan waxaan sheegaynaa ama dimuqraadiga ah ama aanan ahayn dowlad military oo xoog ku haysato kuwaan ahayn kulligood waxay wada leeyihiin constitution ay qaban constitutionkaas oo ka hadla qaabkay isku maamuli lahaayeen ku salaysanna dhaqankooda diintooda iyo siyaasadooda oo mataqaanaa soo jireenka ah intaas intaan la gaarin constitution cidma dad oo isdagaalay oo oo kala fogaaday oo aan is aaminaynin maalin kuma tashtaan la sidown aan constitution samaysano saas wax weligeed uma dhicin adduunka haddana ma dhacayso dowlad soomaaliyeedoo sallahan rabnaa inaan dhisno intaanoo walaaloo labaatan iyo dhowr milyan ah ay ku midoobaan aniga hadduu jiro kollayto ma arko qofkaasito qof afka ka dhahayo waa jiraa waa sida la yidhaha everything that gliters not gold wax kastoo dhaldhalaala dahab maaha mugto erayada waa la iska dhihi karaa inuu qof inuu meel soo istaago waxaan rabaa dowlad inaan dhiso waxaan rabnaa inaan saan noqono way yidhaahaan kulligood laakiin xaqiiqada qof oo taas hayo daliilka ugu yani ugu maxaa la yidhaahaa ugu muhiimsan oo aan maanta soo bandhigi karo waxawaay walaalow waxaa ii sheegtaa waddanka every four years qof kasta oo dowladnimada qeyb ka ahaa hal mar lawada xaaqa iishe meeluu ka jira iishe executivekii ya madaxweynihii ra-iisul wasaarihii wasiiradii hal mar lawada xaaqa baarlamaankii hal mar lawada xaaqa kuwo cusub ay imaanayaan technocratskii kuwii maxaa la dhahaa wasaaradaha ka wada hayay boosaskii muhiimka ahayo dhan kulli lawada xaaqaya oo dad cusubo on the job training ay hal mar imaanayaan afar sano kasta meelay adduunka ka jirta bal ii sheeg xataa dowladaha dhismay oo soo jireenka ahaa ma qabaan system saase mana samayn karaan dowlad kusii jiri karto systemka noocaasa ma jiro waanan wada ognahay oo waan ognaho saas inay wax u dhacaan waxaan soo arkanay waxaan soo fiirsanaynay labaatan iyo afar sano waa rubac qarniga rubac qarnigan saan u fiirsanayn waa isla filinkii marka ciddahaysa ma laha warnimayahow at least aan qaar reebano oo nus maanta ha la bedelo oo baarlamaanka ka mid ah nuska kale ha la bedelo laba sano kadib sida qawaaniinta ahayd why continuation macnaha continue yani inuu jiro system oo oo taxanoo mataqaanaa kan meeshuu hoosha ugaga tagay ka kala sii wadi karo dastuurkan lagu samaynayo wax kabeddelka ayaa soo ahaa kumeelgaar tan iyo bishii ogost sannadkii labada kun iyo labayo tobanka markaasi oo ay ansixiyeen ergooyin dhan siddeed boqol iyo shan iyo labaatan waxaana la filayaa inuu kumeelgaar sii ahaado
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyskana dhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay u hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda efemka v o eda dhadhaab ee ka soo gasha mawjadda efemka hal ibir lix dhiba todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa robo mihiigaan oo ka da-ay xeryaha dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay qaxooti cusub oo aan haysan hoy i ka galaan roobabka ka curtay gobolka waqooyi bari sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaar ka mida qoysaska danyarta oo aan isku diyaarin farxadda ciidda dhaqaal la-aan darteed oo aan barnaamijka ku wareysan doono kamar xubintii shakhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono jamiila arbow maxamed oo ah hooyo qaxooti ah oo iyada iyo qoyskeedaba bishii labaad aan qaadan raashinka deeqda ah oo ay qaataan qaxootiga ku jira xeryaha kadib markii ay u suurtageli weyday inay qaxootinimada isku diiwaangeliso barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed roobabka guga ayaa ka urtay qayba ka mida dalka gaar ahaan degmada dhadhaab ee ismaamulka gaarisa iyadoo xeryaha qaxootiga ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo aan haysan gabaad ama hooy ay ka galaan dhibicda xooggan ee roobka iyo qabowga soo dhacaya xilliyada qaar qaxootigan oo badankood soo galay xeryaha sannadihii tegey ayaa ku hoos nool guryo ka samaysan baco iyo baakado laysku xiray iyo geedka loo yaqaano caligaroobka waxayna qoysaskaana u badan yihiin carruur iyo haween dhibaato xooggan ee ka soo gaartay abaartii ku dhufatay qayba ka mid ah gobollada soomaaliya qoyskan ayaa u baahan guri ay ka galaan roobabka xooggan iyo musqulo ay ku xaajo gutaan maadaama ay yihiin qaxooti aan helin gargaar ku filan tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha waa tan khadiijo ibraahin oo ah hooyaha istato carruur agoon ah kana mida qoysaskaasi ka cabanaya gurya la-aanta
halkan ka joognay waxaa waaye gaajaan u imaanay gaajadiina hadda kaar baanana siiyey kaarkaan haysana ba'a ma haysana mashquul ma haysana ilmihii meel ku xaarayaan male biyihii daad baa nugu soo qaaday waxay oo haarka ahaayeen waan qoomagnahay oo biyihii afarta geesiba waa iga mareen waan dhaxa fadhiyaa ba'a ma haystada oo nan ii gargaarayna waan waaynay waxaan rabnaa anaa masquulna na siiyo oo ba'ana na siiyo meelna na dejiyo baloogna na dhigo intaasaan rabna waayahay hooyo waxaa ku jirtaa coosho daanyar coosho daanyarta imise qof ayaa ku nool waxaan ku noolaa shan ruux baan ku noolnahay shantii ruux aabbahooda wuu dhuntay ogoonley baan nahay nax waxa isiinayna ma leh ba'na ma haystada qaraabada aan ku ordayna waxa isiiyan waan waayey waan baahanahay waxaan rabaa anaa la ii gargaaro oo meel la ii geeyaan rabaa xalay markuu roobka soo hooray bal qaabkeebay hoygiina ahaa ama jiifkiina jiifkaana waa rafaadsanaay waxaan kor iska saarnay oo busto laan ka soo qaadnay baa kor iska saarnay tiibaan ku seexanay sahuurtina ma sahuuranin si wax ku suuran waan jaabanaha ma haysan silaa israfaad baan ku noolnahay waxaanana siiyan waan la casanahay meel la i geeyo oo laigu baloogayna waan la casanahay nan aabbaoo ii ordaayo jaaba ii soo gurayna ma jira haddee xeedna waxa ka haysada ma leh oo dhibkaas baana haystaa waayahay bal ka waran kaarka aad qaadataan ee shanlaha ah ma yahay ma idinku filan shan maalmood maadaama bil aad ku qadaysaan waxaa noogu fulo maya shan maalood iska dhabarkaan ka soo qaaday futuu dhabarkaan ka soo qaaday haddaan badadaan waxaan ku haysanaa shanlaha saliidda ee bes ah oo besan ku haysanaa waxaa kale waxaa waay dhabarkaa lagu soo qaaday ma cuni korno labaatan habeen
meeqa kiilaad ku qaadataa kaarka shanlaha ah shanlaha waxaan ku qaadanaa toban iyo koob kiilo bes ah oo waxba aan ka jirin awal hore sagaal kiilaan kusoo qaaday jiray doorkan waxaa kusoo qaaday toban iyo kow kiilo waa ramadaan roobka uu daayaa biyaha ay dhex fadhidaan bal ka waran qaabka afurkiina iyo xaalkiina afurka waxa ilaahay noo qoray baan iska cunaynaa biyaha aan iska cabaynaa waxa ilaahay uuna haystana male maalinta iyo habeenta waxaan iska aadaa xaafad wareeg baan iska aadaa waxa yaroo dhar baan soo dhigi kuwaas baan ku afuraaya wax kaleo ku furaya ma jiro fariintiina maxay tahay maadaama aad hayadaha samafal ku soo gaar doonateen oo aadan daryahii dhintana iyo xilliga xereer soo gaarteen waxaan rabnaa anaa nala roro oo nanol baloogaya oo meelna na geeya oo gurina na siiya oo kaarkaana oo raashinka wax yar aan qaadanayn aan u dhawaanaan rabnaa dadkii qaxootiga ahaa waa la qaaday waxaa jeegaan iftiyo waa la geeyey biyahooda maalin iyo habeen ilmahooda waa u qabaysanaan dharkooda waa dhiganayan un hadda dharnaha ma dhiganayn biyaha waxaa naga nagadeen biyo lasoo baranayo walaalay wax isii kuma siinayo gadaal iga laaba maanta hadaa dirgaan lagu sii maalin dambena dirgaan laguma siinayo dhan baan qabnaa waxaan rabnaa inay dhagaa ay fituunana geeya nana noolaya baloogna na siiya oo dharka iska dhigana nadaafadda iska sameeyna kuwaasaan rabnaa waxaan ka qabnaa wala bacal la-aan biyaha inaga soo bata'ay haarkii iyo waxii dhanba saxaradii inagu imaatay oo meel aan seexinayna ma leh biyaha sariirna ma haysan dhul weey oo iska seexana waxaan rabnaa anaa meel nana geeyo oo iska moosno iska suubanaan rabnaa aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd khadiijo ibraahim oo ka mid ah qaxootiga oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari qoyskan hoyla-aanta ah ayaa xilliga oo roobku soo hooro waxay yihiin kuwo aan gamin oo istaagga waagu ugu baryo ayagoo waardiye ka haya biyaha roobka waxaana roobkaasi ku da-aya usii dheer gaajo iyo cuntayari ka jirta xeryaha ayagoo raashinka u doonta masaafo u jirta toddoba kilomitir taasoo qasabta inay qaarkood iibsadaan garaamaadka yar ee bishiiba mar ay u feelaan maadaama aysan awoodin inay lacago ku bixiyaan garamaadkaas yar oo masaafo dheer ay u doontaan waa kan ibraahim nuur oo arrimahaasi ka warramaya magacayga waa ibraahim nuur maxamed oon ku noolahay alxamdulilaahi dhagaxley dadkii cusub oo ad gadaal ka imaadaan ahay waxaan ka soo barakacay degmada saakow xasboon iyo shan bilood meelasan aan deganahay alxamdulilaahi kareete iyo biyo iyo dhib iyo waxyaalo kulli waa naga maqan yihiin guri ma haysano masquul ma haysano dhibka maxaa waaye wax iska imaada dhib ilaahay keenay waaye in nala dejiyo oo guri aan helno oo masquul aan helno biyaha xali waa dhaxabanaada kareete dadaan kasoo baryaa ciidaan ku guri haya salaadii saan u istaagay waa ii keenay ilay anigana xooga waan ka fogil ahay marka dhibaatadaasaa jirta waa ku kaa waayahay haatan caro ayaad guraysaa oo mashquulsan tahay aroortaasaan u istaagi waay aroortaasaan u istaagi waay haddana afar saac saac meelahaasa la maray marayna marka kharaatadii dadaan ka soo bariy ciiddiina waa u baahnay karaatadiina ma haysto biyiin waan ku dhex jiraa marka dhibkaasaa jira karaatadan aad dadka ka soo barday marka caraad ku guraysaa si gurigii aad guri ilmi aan ku badbaadiyo si guri ilmaha aan ku badbaadiyo ayaan ugu gurayaa ciidda tan iyo xilligaa timid xeryaha shan iyo tobanka bilood bac iyo dabcan daryeel kale ma ka hesha hayadaha maan helin wax yar oo sanadkan sanadkiisa halhal bac aan helnay wixii ka dambeeya waxaan nala hadlay ma arkeenba biyo haddaa ma haysano guri ma haysano bac ma haysano alaab ma haysano ifituun baa naloo dira raashinka soo qaata laleeya wax yar oo gajafa nala siyaa xoog anaa ku nool meelahan ku shaqaysan la'ana ifutuu waa idinka fog tahay ilaa toddoba kilomitr ay idin jirtaa ma raashinka cunaysaan ayaa toddoba kilomitr u doonataan aan u doonanaa markii xalihii yar nala siina gaaragacan iyo karaati iyo waxaa naga soo qaataa baabuur wixii aan helnaba mana soo qaadi karno mana ka soo tagi karno marka culeyskaasaa jiro wixii aan helnana waxaa waaye inaan gadno oo ilmaha aan ku soo hamaalno shantii kilo aan la imaad intaasaa macnaha aan ku noolnahay raashinkii laydin siiya ayaad iibinaysaa saan ugu soo qaadno oo cidda aan ku kaagno ma qaadi karno hali yaraa nala siiyo fariintan waxaa waaye in nala dejiyo oo nala baloogeeyo oo nagala warqabo oo guri nala siiyo musqul naloo qodo oo sidii oo macnaa qaxootiga aan ka mid noqonaan rabna dad laga warqabo mabnihin waan iska degan aad buu u mahadsan yahay kaasan wuxuu ibraahim nuur oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha oo u warramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale qaxootigan ayaa dalbanaya in si deg deg ah loogu dhiso masqulo ay ku xaajo gutaan si ay uga badbaadaan xanuunada ka dhasha nadaafadarrada maadaama ay isdhex yaallaan saxarada carruurta iyo biyaha dhexdhaasan goobaha ay ku nool yihiin waa kan mid ka mida qaxootiga cusub oo u warramay barnaamijka caweyska dhadhaab xaaladan waa mid aad arkayso oo biyaha aan dhex ficnino caafimaadka oo nagu xun yahay goobaha caafimaadka aan gaari karna naga fog yihiin aan biyahana way naga fog yihiin kuwa booyida wax noo ka keeni jiray labadan maalmood sida roobka u daa'ib mooyidna nooma keenin halkaa jirgaan oad arkaysa adan ku tusay ayaa biyo la keenay maanta waan rafaadinay biyaha way naga fog yihiin hoy ma haysano saan u imaanay laba iyo toban bilood baan joognaa saan u imaanin hay-adda waxaan ka arkaanay cuntadaasi ahan kama haysano dadka qaar ma aadi karaan meelaha laga shaqaysto wax lagasoola keensado waa waayeelo iyo curyaamiima ku jiro way rafaadan yihiin bal ka waran dhinaca nadaafadda maadaama aad biyo dhex fadhidaan ma tihiin dad dabcan musqulo isticmaalo annaga mas-uul malihin hadda marka saxaradan waa tan arkayso bannaana aan iska joogno waxay saxaraha ahaa oo bannaanka ilmaha lagu tuurayo iyo dadka waaweyn habeenkii maalintii lama saxroodo habeenkii ay bannaanka aadaan markay bannaanka habeenkii aadaan biyihii xalay acwo hore daa'e waa kuwa hadda nagu soo fatahayo sidaane saxaradii baa dhexantaaganahay waan u rafaadinaya masquul la'aanta hoy la'aanna way- way jirtaa waa tan aad arkayso biyaan way dhex fadhinaa bal ka waran cabsida een, caruurta iyo haweenka maadaama aad tiri duurka fog ayaa loo xaaji gutaa bal cabsidaasi aad iyo aad bay u daran tahay marka juqurayaala iska jira ee cabsi way jirtaa caruurta habeenkii meel dheer ma fo- ma aadi karaan marka meesha lagu saxaroodo waa mid aad arkayso oo kuu muuqato habeen baa la saxaroodaa maalin lama aadi karo habeen hadd- maalin haddaa aado dadkii dhan baa duur kusoo waab lagu arkaaba waa cabsanaysaa marka waxyaabo badan baa dhibaatadeesana haysata waxa naga warhayana malaha kaarka nala soo siiyo waxaa le- waxaa layidhi kaarkiina qaatay kolba waa tahay muxuu iyo codsigiinaan maadaama aad culays wajahaysaan biyana dhex fadhidaan caruurtiina aad ii sheegtay inay gaajaysan yihiin waxaan waxaan codsigaana u weyn in nala nala dejiyo nala bulooqeyo inta nagama warhayso in nalaga war helo nana caawiyo nala dejiyo biyo aan helno masquul aan helno hoy aan helno abaqii lagu dhaqan eh, cidda ku dhaqan eh, wax lagu karsan lahay aan helno intaasaa caawigaana u weyn qaxootigan oo dhinacyo badan ka aradan ayaa nolosha la halgamaya iyadoo lagu jiro dhammaadkii bisha barakeysan ee ramadaan kuwaas oo ku soomay duruufo adag ayagoo aan helin wax caawina oo ka baxsan garamaadka yar ee bishiiba mar ay u feelaan waxaana culayska ugu badan ku haya biyola-aanta iyo cuntiyarada ka jirta guud ahaan xeryaha maadaama aada loo yareeyey gargaarkii la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab waa hagaag waxaan soo gaarna qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo suudaaya ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay jamiilo arbow maxamed oo ah hooyo iyada iyo qoyskeedu aanay bishii labaad qaadanin raashinka deeqda ah ee xeryaha laga bixiyo kadib markii ay u suurtogeli weysay inay qaxootinimo isu diiwaan geliso xilliga loo qabtayna ay dhaaftay waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga oo u badan dadkii xeryaha dib ka soo galay oo aan iyagu isu diyaarin maalin farxadeedda ciidda dhaqaalo xumo darteed haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga xeryaha qaxootiga bishii labaad waxaa raashin la'aana dad lagu qiyaasay afar iyo toban kun oo qof oo ka tirsan dadka ku xusub xeryaha qaxootiga oo ka baaqsaday inay isu diiwaan geliyaan qaxootinimo wixii ka horreeyey horraantii bishan aan ka soo gudubnay ee maarso dadkan oo raashin billa ah ku qaadan jiray kaarar hordhaca ayaa labadii bilood oo u dambeysay laga joojiyey inay wax raashina qaataan ilaa inta ay iska diiwaangelinayaan jamiile arme maxamed oo qoyskeedu uu ka mid yahay qoysaska raashin la'aanta noqday ayaan weydiiyey saamaynta ay kala kulmeen raashinka laga jaray iyo sababta ay isu diiwaangelin waayeen wallaahi maasha allah alxamdulilah maykiin sheegay raashin horta ma qaadan boonaley ahayna boonaleyna wax ma letonan dhahi alxamdulilah wixii kalena ilaahay unbaa ku sugaan laakiin raashinnana sii sidii malile haddii aad hore raashin u qaadan jirtay maxaa sababay inaad raashin la'aan noqoto wallaahi kuwareeransiin un kuwayna kenya lacag raashin qaadayni saabuwana noo goosay hal goosdo hadii saliidii iyo digirtii wixiinana siiya ilaa bishan mayna dhahi tirokooba ka hilintan tirokoobkiina tawar ballan waaye markii aad diiwaangelinta tagteen meesha oo aad ku noqnoqoteen waad awoodi weydeen inaad gudaha gashaan oo isdiiwaangelisaan miya
maasha allah gudaha inaa galna awoodi weyne meel kasta dhinacaska mara labada albaab geel meel alaalmeel inu surugnabo waxna yeeri la waaye laakiin maalintii koowanana yeeri nambarkana markiina yeeri boona cadanana si boona cadi ilaa haddaba iska wadwadan wax ii taroyta male boona buluuga laka galoy meeshaas iyo boono kale oo cadaan ah oo weynaan badan labadii boonana waayne tabar una ku qabsanaba waayneba maalin kasta taagana kuhan magac horle la yeeriyahay shaqaalaha ka shaqaynaya diiwaangelinta markay meesha idinku arkeen ama la hadasheen oo dhahdeen diiwaangelin ba annaga u nimi qaxooti cusub baan nahay maxay idin sheegeen dhib malaha isku suga baa la helaa magacaada dhegeysa magaciiga mar horaa la yeeriyeysa wax la yeelaa bal iska suga idanka nasiibkiina qabteen wax hadda anag awoodna ma laha la dhihi waa gartay ee, diiwaangelin la-aantaas waxay sababtay raashin la-aan marka markii aad tagtay xarunta raashin qaybinta oo aad awal raashin ka qaadan jirtay maxaa lagu sheegay markii aanu meeshii raashinka ka qaaday seeda meylii dhehayni masoo tirkoobatay maya tirkoob la-aanta raashin qofka siiyo male inta ka bax meeqa jeer baad ku noqotay meesha raashin qaybinta laba jeera ka naqdi laba maalina ka naqdi labada maalin hadiiba mala tabliidhay jidkaas kaiga dhee meeqa bilood oo aad xerada joogtay ayaa raashin qaadanaysa intii kale maasha allah qaadaay ilaa sanadkan oo hadda soogna laga jiro raashinna waayni ee xaggee hadda ka heshaa raashinka aad carruurta u karinayso maasha allah wixii xoogayna ah shaqaysadaan dhardhaqaalaan bahana biidhaamis aan bahana waxaasa alxamdulilaahda ka haloyna mar maanta raashin hadda meelinin saarañ oo sii hadaaya una qaadayni ma jirta marka xooggaaga ayaad raash- aa, dhar kusoo dhaqdaa biyo kusoo dhaamisaa meeqa ayaa shaqadaada marka muruqmaalka kaa soo gala meeqa lacag kaa soo gala maalintii wallaahi yoomii ma aha bil waaye intii intaasina miis deegaa sii seedan oo raashinka qaadaan bishii haddii maanta kabstankee ani lacag faylana ka hale afar kun shan kun saddex kun iyaa hale oo bishii iyo gohaas intaasaa marka ilmahan iskaaga biibiyeysidaay iyo wixii keera ka qaada ubaa iska darsadaay laakiin sanadkan hee maasha allah alxamdulilah waxay ilaahay sheena maxadoy wixii inagada doontana allah og lacagta hadda dukaanka lainka yeeldhada doonya laba jeera karsada jirnay maalintii wax alaal wixii ilaahay aan alaf ama ambuuladii ha ahaata ama digri bariis ha ahaata ama bariis da- dalac bilaasha ahaada iyo aan kari jiray laakiin hadda sii soonka langalay wixii sahuurta iyo afurka keehir unbaa iska siiyoy maaynayto haddana maqrabkii waqti fayl haddana casho kariye kun casho iyo kun afur haddana iska daray bis intii soonkan la galay biraabtay shaahi maha wax kale dabmalan saaraba hal maalintii carruurta hal mar bay cunaan miya haa haa soo intiis langale hal mar le walcaaman ilmo hadaayo ilaa ambuuladaan hagaadaan geleyda qamadiga wax allaala maxaas markaas maanta qada ahaan karsan laakiin hadda male raashinba mananka maka jarabo wixiina wax kala go-aayo oo maalintan ilmo ankariyaayo anana maqrabkii ka afurawna ma awoodo dad baa jiray raashin laga soo qaato oo la dhaho raashinna siiya markii raashin kaago oo maaragtay raashin laga soo qaato xerada dhexdeeda laisku noqnoqon jiray taas hadda ma jirto miya haddaanay jirin se maxaa sababay maya maya wax qarda e inta maka aragna qof dariskaygaba usodhayo dhan boonaleyn inta ka bilaab ilaa aribayto budis geeska say boonaleyn intaynaba wax wax hale oo geeg isdhaanya ma jirto kulligaynaba hanaagani xaafada dadka ka jiraan wax jar unba oo dadkii kaar hale haaysaday maanintow intii kaarba aan haaysadayna kulligayna qadni intii kalena oo ilaahay aan calafayna boonada tira koobadeegna mayla dhahay duur dambe macnaa iyo jakuulo lataan la dhahay laba duur hasaar duurka saddexaad unbaa jakuulo lata kii haddaha qaaday walaal ena ninkii laba bakeer saliidka siiyeyna berimaka nagada korto dadku waxay leeyihiin raashinkaa la dhimay markii hore la yareeyey intaan ee, diiwaangelin la-aantu dhicinba raashin dhimis baa ka horreysay raashin dhimistaasaa dhibaato keentay oo dadkii isku dhex noqon jiray oo wax iska qaadan jiray iyaga baan raashin haysan arrintaa maxaa ka jira sidii oo bishan saddex tobo raashinka yarya alaa nafar kiili la sii alaa nafar ana hadda qoyskii toban waaye toban kiili la isii toban kiilo waa meeqa birka ama koraaniyada le waaye saliidi unbaa may la isiiyey laba shanla iyo lana siiyaay raashinkii toban kiili nagadi digirtii toban kiili nagadi intaasaana na siiy intaasay marka may qof walaalkaana wal siyaasa adana walka aamas waa ni adi marka waxaad leedahay dadka deriskayga ama qaraabada ah ee xerada degan ee xataa raashin ka qaatay waxba ima awoodi karaan waa maya maya wax iyo maanta hadda iin awoodo koraan oo ana oo dhaaman maba aragooyaba waa qofka afaraalo way qofka shanaalo way qofka toddobaalo qofka sideedlo way aninka kaaruinka kale tobanaale eyba qof walaalkay hadda diiridan ha inka gala bakeer mandarsada kor oo maanta inaan ka caawiyo hoo dabka kashido anabaa ma awoodo sidii manka kadeeta meel dhayman walaalka kadeeldhay intii ay raashin la-aantu ku dhacday nolosha caruurta maxaa iska bedelay muuqaalkooda iyo nolol ahaanba maxaa iska bedelay mar kastaba digsisho galaayinka bahaayan galaayanka bahaayan hadda ma jirto raashin xumeha gashi meesha wixii wax xisaaban unbaa nagade alxamdulilah waxaan xisaabanayn xag alle ka sugaanay laakiin haduu hadda wixii keer laka qaaday shay xisaaban unbaa naqday shaygaasay xisaabanna wax maanta uno ilmihii oo hadda maanta walaalka tala kor ma jirto mar kasta dhirisho kala nagadayan hadda kala naqasho ma jirto wax xisaaban unbaa la karayo labo bakeeri geley la saare bakeeri digira laka dare intaasay haddii hal waqta amaan galabtii wax iyo ka nagadayanba maleba suuqah ka gadan raashinkaasay markii aniga dharka dhaqaaqi lacagta aan ka qaadada markaasaa suuqa horaan mare shan shan kiili horaan ka gadaday galeyda digirta waxaasaasa gaaday intaasaa marka intii bishi bishiya ka gaarsiiyo rabo haddii ilaahay dhah haddii in deeri waaytan haddana deenga qaadaday waa xilli rabadaana oo dadku ay u baahan yihiin inay cuntooyin cunaan dadka sooman raashin la-aanna waa dhacday bal soonka iyo raashin la-aantu sida ay idiin saameeyeen ii sheeg soonka aad iyo aadaan ka jeeqsanya alxamdulilah ilaah kanayto afka ilaahay uuma iduma karsaagaa maasha allah sila rabi maban afroyno ilaakin alxamdulilah walle aamahan biiba dhagno walle aamahan ilaakin to afraadka maanta oo niidan roon oo wax walba adaga gaatay burkoom sambuuska adduunyada suubsada fadhi meeshii lacag la-aana dhiidi wax la-aana aad iyo aadaan jirta taasi waxay ahayd jamiilo arbow maxamed oo marti iigu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa isu diyaariyey munaasabadda ciidda marka laga reebo dadka danyarta ah ee ku jira xeryaha qaxootiga oo iyagu aan hadalba haynin ciid iyo wax ku saabsan maadaama ay dadkaasi yihiin dad danyar ah oo aan awoodin inay iibsadaan dharka iyo waxyaabaha kale ee lagu soo dhoweeyo farxadda ciidda xabiibo cabdicasiis shaawi oo ah hooyo haysata toddoba carruura kana mid a qaxootiga ku cusub xeryaha ayaa sheegtay in haba yaraatee aanay ciidda isu diyaarinin ilmihii dhar ii dumeeyo hooy dhar noo gad hooy ii duwaay maate hooy maxaa ku fadhisaa hooy ani waa fadhinaa maxaa ku ordaa kaar maheeyo idinkaab gaajo idin dhammaysi ani iid idin maheeyo maanta dee maxaa idin qabanaa ilmihii aa u oynaayin murugta taasna waa iigu darsantaa danteedana soonka oo dhawaaday oo iidii la gaaray ilmihii aaba u oynaayin ana dhar iid umaheeya xaaladaas ahaadana tii iidina kuugu hadlaa xabiiba waxay sheegtay inay weyday wax dhaqaale ah oo ay carruurteeda dharka ciidda ugu soo iibiso dee inay suuqa u doonatayna loo soo diiday ma jirto ilaahayaab iilo og ashara dhar uma soo gadan mabana u haaya meesha tagna deeg ma lii soo siinay baahanaa tahay kaar ma qabtid meel laguga aadayo ma jirto ee deegma ku siinayna saalee lii soo dhaca gurigaa ku soo noqday hal maraa aaday saasaa lii soo dhacay gurigaa ku soo noqday kadibna ma aadin ay kale u oynaayeen cayuurtii ayaga dhan niijab ahaya maxaa niijab cayuur oo sii rabta heleenin oo haddana iid la gaari iyo ka waraashin huma haysta haddana iid la gaari oo dhar lehenin wax lehenin ayaga dhan way niijabshinin ayaga iyo ayaalka isku mid maaha isku nii maaha saasa adduunya iskaaga joognaa maasha allah xabiibe cabdicasiis ayaa intaa ku dartay inay ku khasban tahay in maalinta ciidda ay carruurta guriga ku hayso si aanay saamayn ugu yeelan carruurta kale ee aymigooda ah ee iyagu ciidaya gurigaa ku hayna guriga ku qufulamaa ayagaaba weynaaynan dhuumadood guriga iskaaga hira ana meeshii oo qaraabka oo dadka oo raashinka uga soo tuugsanay meesha aada waa gujigan ka birana ee xaafada joogaan lahay gurigan ku xira ee dadkii oo muslimka dariska ah dhaha ilmihii haddii waqti la gaaro iiga fura ani wejigayan ka leexisana meeshii oo ka qaraabinaya iska baxa saasaa maalintaas ku dhaafina deynabo cabdinuur cabdi oo ah shan iyo toddobaatan jir haysata saddex carruura oo ay iyo u tahay ayaa ka mida dadka aan isu diyaarinin kana qaybgelaynin munaasabadda maalinta ciidda awood umahay cuntaab awood umahay dhar awood umahay hadda ilmaha ilmadan beri oyto awoyo awoy un dhar fadaan awoy un dhar inta aga keena ilaahay subxaana qaadirka wix ilahay qadirmaan awood umahay dhar awood umahay qofkeenaa iska ahay iska dhaaf ilmihii awood umahay waa la oyn ayow dhar iida fadaan ayow dhar iida fadaan ma uu awoodi man hadda rajana amaanta aad ma rajana milihi ilaahay subxaana qaadirka wix ilahay qadira aad ka rajaysana najaasi xaarna ik tahay wejiga ilaahay wax kaweyn ma jiraa wejiga ilaahay aan ku dhaartay dha wax ana maanta aan soo gatay ama keen i yaala mas aruurtayda keen u yaala mas raja aan leeyahay ma jirta talada ilaah ugu dhiibtay deynabo ayaa si la mid a xabiibo waxaa u qorshaysan in maalinta ciidda ay carruurteeda guriga ku hayso oo aanay jirin xal kale oo u muuqda ilmaha guriga joogayna ilmihii waa soo careysana guriga banaanka bixi hadii banaanka bixiyo waxaa waaye way dhibaayeen hooyo dharaarabna ilaahay ma awood ma u awoodi in ilmi guriga iska hargalayna bas dhakeen kusoo tukuna salaad ilaah iskale aadana ma laha war laakiin wax cusub baa harraa midhahay kayga dhaqana iskaaga soo tukuna haddii ilaahay yidhaho yoo ilaahay ba igaarsiiy haddii aan li'i kan ilma hadda ii kan ilaahay oo qabaan so kolba ilaahay sala ii qadara haddii aan li'i kan qufeena ahay kolba ilma dadka jooga isaga soo tukuna fadhirka isaga soo tukuna haddii ilaahay yidhaho dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaanka ah
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo timinaya anigoo cabdisalaan saras iyo saaxibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaana